gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan yaa kulamo gooni goonee laweeldhadooha ay bulshada qiimo iyo shal gadiisan si isu markaas amboogadhay fadgalaladii siyaasadeed ee ku dhalatay hadagii musharax madaxweyne mukhtaar roobo cali abuumansuur ciidamada etoobiya engejaysadeen beledkan bay dhawo tumi-i sadiidii desembar sanadkii tabi lamaada kun tumi-i siyeedkii kulankun mayba ku dhiyay xarunta wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed maybana ku qiib galay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya odayaal dhaqameed i qeybo shalgadiisan ee bulshada intii kulanka dareeri intii kulanka dareeri maybaa guddoomiyaha baarlamaanka warbixino ku dhugunsiday odayaalka dhaqanka oo ka eedan sidii loo wajahan lahay xalka dhibaatooyinkii ku dhiyi bay dhow doorashadii koonfur galbeed ku hor
وقار من حتى شباب كله بهم هروبات من الذكر حتى نساس لها لكن كان سد هذا قال لي كان كنت هذا قصودي ما كان انا شيء مطلع عبدي عاجل ابو بيبقى لبت لي دلي ولا سوار سوارنا لبت دعوة من ولا سوارنا خساره لبت ديري إذا تبقى على ولا سوار وبعد تلقوا قولوا له ولا معمول فيه dadna nagaday dooradeen sala la sheegaye sala weele may wax tilaabo kala dhamoy yaan wada hadashaaysu gudiyo dadkii dhibku ridiyaa lagu fadhiyasada dawladda federaalka iyo koonfur galbeed unugudibu walilena koonfur galbeed madaxweynada madi dhibaatadun dhiyaay sheebaxa dhibaatadun madi dhiyaashin hadduu wali dhibaatadun arwayne misu maka eedayaana dawladda federaal quraan laahoo doogaana fiikakii walilana anilankaasay dhiyowshayna haneen fududaay umutudhama ku hirinyi adigoo hirinyi ad madi oonay tahoy oo barkacgal sheego hadkaydhiye ad naftaa madi oonay tahoy midaadkun oode tahoy oo barkacgal sheego hadkaydhiye ad naftaa madi oonay tahoy midaadkun oode gurigaad lahayta ku guura hadal idhala ma guuray ilaahay rabba walaun hadalkaas kinka daroayna feriski madi rooro ullu walilanka madkala landhawey ayna feriski madi rooro ullu walilanka madkala landhawey roorka roorka dan inaadan ku jeesnaan og wali fadaane inaad dadaalka dadaalka dan oo lankii walaalka ay hadhiid dawladda federaalka madaxweynaha la hadalni oo lankii walaalka ay hadhiid dawladda federaalka madaxweynaha la hadalni ballanaa noo qaadi adiina hatabaasan dadkii ada ballanki hakugaadi anin madkale fadhaali wali ballan hakugaada inti lanki hadhiin lanki hadhowsheena noofade inataqafada kureed markii isu dhugunsidii guddoomiye mursal afkaarto odayaalka iyo hadali may baano isu eed anka amaanay samajeelaanto odayaalka isidiyo mar walba unka heelayiin ku shaqeeyowka maslaxada dadka iyo deegaanka use ona aqbalay edsigii odayaalka i qiibo shalgadiisan ee bulshada oo haay ini xoriyadiis reed lahaankanaga sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur si isu qiibankunagada dadaalka dareera ee lakaxalayaw mushkiladoogii ku dhihi baydhawo kureed hadagii sheekh mukhtaar roobow
qodobka waliba aha mas-uuliyadda mukhtaar in la hadhiyo hesheena intaala marka qodobka waliba aha mas-uuliyadda mukhtaar in la hadhiyo mas-uuliyadda way wadarin kule waana ballan qaaday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wali ii la jara madaxweynaha south west oo uusan afkiibi daciifnimo kanagadaas na muwaadin soomaaliyeed oo tartamo lahay oo markii uusan tartanka ka jaray sigiri in haddoo uusan madaxweynenimadii guudka duulaysadin shacabkii jeyna daba suuriyiinka خبر ضر تبقى قضية هذه والدة يا ذا أقدومي بارلمان كل الجرة أنا وليك بيها أنا وسجرنا والله هلا وفر تجدنا أو يو يو خاف كبار لحدي مش نقدر بروسيس كاس وضع ما يستر مرسل نسين تملنا كذا جيل الله هو نقدر توصل نقدر توي أفر نقدر توي تنبو عن حل سارتن يو أنا يو بدعوينا شوفوا كبير
inuu isu roogi doono baydhabo ya ballanqaaday guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan madaxweynaha dhowaan la dooraday cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen kula shaqeeyi doona reed ingiliisyowka iyo wadaxaajoodka lakaxaliyaw shaqaaqooyinkii dhiiga ka deedahay ee ku dhiibay dhow inteen dhexaykii tumi-i sadiidii ilaa iyo tumi-i shantii desembar lamada kun tumi-i siyeedkii xaqiijii welina angmaadee guddoomiye mursal in is hadalkii jey rumaay may baana angmaade hata in is horumarku suubiyohay dhiniga reedangeliisyowka iyo wadaxaajoodka maalmo hataha dareeroon may baana eeda angarajuniyaa in isa af jaro doono mushkiladoogi dhii haljona hata afaafkan rooga